faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasib redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyow cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr imaam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon khilaaf soo kala dhexgalay guddiga dib u heshiisiinta maamulka galmudug wasiirka dib u heshiisiinta galmudug oo beeniyey wararka sheegaya in ergooyin shabaaba lagu casumay shirka dhuusamareeb safaaradda soomaaliya ee cumaan oo war ka soo saartay geerida danjire xasan maxamed sacuudiga oo la sheegay inuu aqoonsaday baasaboorka somalilan hogaamiyaha ahlu sunna oo ku dhawaaqay go'aan ka dhana dowladda dhexe ee soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee gobolka gada korneyl cabbaas ibraahim gurey oo digniin u diray dadka ka soo horjeeda maamulka axmed madoobe intaas dhegaystayaal waa qaar ka mid a qodobada ugu door korran warka subax ee raadiyaha cadaado goordhow diyaar garooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabtiga taariikhdun ay ku beegan tahay afarlabaatanka bisha sideedaad labakuntobaniyosagaalimmikii haatan kusoo dhowaada warkaas oo fidsan wasiirka dib heshiisiinta maamulka galmudug ayaa beeniyey wararka sheegaya in ergooyin shabaaba lagu casumay shirka dhuusamareeb warbixinta warkan waxaa dhuusamareeb inooga soo diray waryahayga cabdulaahi warsamo rooble wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo federaalka galmudug saalax cabdulaahi maxamed saalax boostaale oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada dhuusamareeb ayaa ka hor yimid war shalay ka soo baxay shirka khamiislaha ah ee golaha wasiirada galmudug kaasi oo dhaleecayn loogu jeediyo guddiga dib u heshiisiinta galmudug laguna sheegay in qaar ka mid a ergooyinka la marti qaada ay yihiin dad xambaarsan fikirka al-shabaab wasiirka oo qayb ka ahaa kulanka wasiirada ayaa sheegay in eedeymahaasi aysan qayb ka ahayn ajandihii golahu ka dooday ee uu goobjoogga ka ahaa waa kan wasiirka oo arrimahaasi sharaxaya waxyaalaha meesha looga hadlay waxaa ka mid ahaa amniga oo aan emfasiska xoog u saarnay inkastoo aan midaan aan ka doodnay waxbarashada iyo kuwaan soo sheegay ciyaaraha sboortiska iyo wixii noo qabsooma marka waxaan communikee baa la soo saaray shalay wakhti dheeraan inagu qaadatay ayadoo salaada duhur ee dawayaaqataan ku kala tagnay sida caadiga ahayd wax gacantaaga oon communikee aan meeshii ka dhacay oobooda oo ulajeedooyin fakradda meesha laga soo jeediya aan gacanta aan u taagna ma jirin ajandihina waa midkan aan gacanta hadda ku hayo waxa weeyaan waxaa communikeyga ku jiray in li- aan ka akhrinay ama oo wasiirku hadalka jeediyey yidhi eh, waxaa loo yeeray oo ergooyinka ku jira eh, khawaarij markii ugu horraysa awal mufaslan khawaarij anigu meeshan ku dhashay heystaa oo la yidhaha ceelbuur aan ka soo jeeda tan ku xigta Ee, dadka aan ku matalo kursiga cabashaa ka timid ay leeyihin annaga miy khawaarijtan la sheegayo maxay tahay oo ayagaaba ka sa- sas ka qababa sababtoo meesha ay ku dhasheen oo ay ka yimaadeen ayaa kuwaan la sheegi haysta Ee, taas waa marka ugu horraysa ee, anigu ajandahaas asiga ah meesha dhexdeeda kama maqlin golaha dhexdiisa Ee, wax bowda oo gacantaaga oo kumanikeygaas ay arrintaas ka mid tahana ka mid ma ihi Ee, waxaa kaloo ee, raac- ii raacda in la yidhi habraaca oo u socdo ee, ay u socoto ee, dib u heshiisiinta ayaa walaac laga muujiyey Ee, anigu waxaan ahaa wasiirka dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedkan galmudug markaan arkay dikare- dikareega uu madaxweynuhu soo saaray axmed ducaale xaaf oo ahaa in doorashada iyo dib u heshiisiinta uu ku wareejiyey federaalka waxaan isla waxaad mudan taha un in lagula socodsiiyo lagu yidhaha c c baad leedaha dhaha saasaa la yeela saasaa la yeela laakiin annagu eh, gobol ahaan state ahaan kalmudug ahaan inaanan wax aan xakamay karno iyo wax aan eh, qodob aan dhihi karna kan hala tiro iyo kan ha lagu daro kuma lihin sababtoo ah dikir meel cadaan wasi- ra'iisul wasaaraha wadanka mudane xasan cali khayre iyo madaxweynaha dowlad goboleedkan eh, axmed ducaali xaaf welina ah madaxweynihii eh, dalka eh, dowlad goboleedkan lannu haddii madaxweyne jirin annagu wasiir maahan golo wasiirna ma galleen marka eh, tan walaaca laga muujiyo waxaa un walaac ka muuji kara qofkan wareejisa Eh, ka wasiiraan aniga haddii la i warsado wax hadda eh, walaaca oo aan ka arkay had- waxaan ka warqabo intaan ka warqabo kolley anugu ma faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya khilaaf soo kala dhexgalay guddiga dib u heshiisiinta maamulka galmudug wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ayaa sheegaya in khilaaf soo kala dhexgalay guddiga dib u heshiisiinta maamulka galmudug guddiga ayaa noqday laba dhinac waxaana qayb hogaaminaya wasiirka qorshaynta galmudug oo taageeray go'aamada ehlu sunna maadaama markii hore uu keenay hogaamiyaha ehlu sunna macalin maxamuud qaybta labaad ayaa waxaa hogaaminaya gudoomiyaha guddiga cabdiraxmaan baadiyo waxaana si weyn uga soo horjeesteen faragelin ay sheegeen ehlu sunna ay ku hayso odayaasha dhaqanka galmudug qaar ka mida mas-uuliyiinta ku sugan dhuusamareeb ayaa xaqiijiyey in guddiga uu qarka u saaran yahay inuu burburo shirka dibheshiinta maamulka galmudug ayaa horay laba jeer dibudhac ku yimid kadib markii guddiga isku khilaafeen habka loo marayo halka warkaasi weli aad kala socotaan waa raadiyo cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis hogaamiyaha ahlusunnah ayaa ku dhawaaqay go'aano ka dhana dowladda dhexe ee soomaaliya shir maalmihii u dambeeyey ka socday magaalada dhuusamareeb oo ay lahaayeen culamo udiinka ahlusunna waljamaaca ee deegaanada maamulka galmudug ayaa laga soo saaray digniin ka dhan ah dowladda dhexe ee soomaaliya shirkan waxaa shir gudoominayay hogaamiyaha ahlusunna macalin maxamuud sheekh xasan waxaana looga soo horjeestay sida ay wax u wadaan guddiga dib u heshiisiinta maamulka galmudug warqad ka soo baxday macalin maxamuud ayaa lagu sheegay in dowladda dhexe ee soomaaliya ay guud ahaan ka baxday heshiisyada ee la gaartay maamulka ahlusunna islamarkaana beesha caalamka ugu baaqay inay arrintaasi wax laga qabto ahlusunna ayaa sheegtay in sidoo kale aysan ogolaan doonin in ciidamo ka socda amisom la geeyo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxayna xustay inay qaadi doonto tallaabo ka dhana arrintaasi taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee gobolka gado korneel cabaas ibraahin ayaa digniin u diray dadka ka soo horjeeda maamulka axmed madoobe taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee gobolka gado cabaas ibraahim gurey oo fagaaro kula hadlayay dadweyne ku sugan degmada ceel waaq ayaa si cad u taageeray madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe waxa uuna sheegay in axmed madoobe uu yahay hogaamiye dalka wax badan u soo qabtay islamarkaana uusan ahayn qurba joog wadata baasboor ajaaniba siduu hadalka u dhigay hadalka taliyaha ciidanka xoogga dalka gobolka gada ayaa ku soo aadaya xilli doorashada ka dhacday magaalada kismaayo dib loogu doortay axmed madoobe oo dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsanin doorashadaasi safaaradda soomaaliya ee cumaan ayaa war ka soo saartay geeridii allaha u naxariistay danjire xasan maxamed safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka cumaan danjire cabdiweli cali axmed jeelaani ayaa ka tacsiyey geeridii ku timi ambasador xasan maxamed siyaad oo horey u soo noqday safiirka soomaaliya ee cumaan danjire cabdiweli cali axmed jeelaani ayaa ku sifeeyey marxuumka qof wax badan u soo qabtay qaranka si gaara waxa uu u ammaanay shaqadii wanaagsaneed ee uu ka qabtay safaaradda soomaaliyeed dalka cumaan jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka cumaan iyo xukuumadda waddankaasi way ka murugoonayaan geeridii safiirkii qaaliga ahaa waxaana alla uga baryaa inuu jannadiisii ka waraabiyo wuxuu ahaa qof baaldahaba ka geli doono hawshii uu waddanka u soo qabtay ayuu yidhi danjire jaylaani waxa uu ugu dambayn tacsi u diray qoyskii qaraabadii uu ka geriyooday marxuum xasan maxamed siyaad barre isagoo alla uga barya inuu jannadiisii ku galladaysto waxaan murugada ay dareemayaan la qaybsanayaa caruurtii hooyooyinkii iyo qoysaskii uu ka baxay danjire xasan maxamed siyaad si gaara waxaan ugu tacsiyanayaa reer maxamed siyaad barre gaar ahaanna maslax ijaabo hodan diiriye ayaan iyo cosoble ayuu hadalkiisa ku soo xiray safiirka soomaaliya ee dalka cumaan danjire cabdiweli cali axmed jeylaani si kastaba danjire xasan maxamed siyaad barre oo dhashay kun sagaal boqol iyo kontonkii ayaa ku geeriyooday magaalada masqad ee dalka cumaan oo uu ku noolaa waayadii dambe isagoona soo maamulay safaaradda soomaaliya ee dalkaasi intii u dhexaysay laba kun iyo afar ilaa laba kun toban iyo shantii warkii dhegeystayaal oo subaxnimadaad kala socoteen raadiyaha cadaadaha waa naga inta warka anigoo sharmaarka ay nala socodsiin intaan warkan warka xiga ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu